الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همين فايلة كلن تفايلة أخياري نلبوسن روتان يسلبوسن إن دقايتان بها كدوا هذا برامج كلن كبرسن أو بقتيدن أو كلن كبرتان إذا عدو ورسن مقالة بيدبو مركي لكرابة همين كجمادات سبتده هو إداس همين نما يهدو سنينية هو إداس تارك دنيا كباغ أنت تميسية كبلة تمين لما سند لما ذكون يتمين لت خضبضا كلن كبرسن دقايت سيال همين نما دمون السيهاين إسين دقايتان تنهدي لا يسر وليبا كميت آه degmada bardaala ee gobolka baay wararku kukooyo weliba oo sheegahayana in deegaano hooskooyo degmadaas qaybo ku mid ah magaalada bardaala deegaanada hooskooyo laha ku sheegahaya abaara xilliga jiilaalka intilandirna maadaama guda dalka soomaaliya xilligan ku teeganta abaara eed ambahsan maamulka degmada bardaal weliba isu kuqayla dhaamiyey in abaaraha markaas ku jiraan deegaanadaas islamarkaasna waroogii biyo ka jari ee dadkiio isticmaalayeen iyo wada gureen oo xilligan biyo inka jarna waro barnaamijka kulanku warsanya dhegaystayaal ka dheegi doontaan xaaladda guud degmada bardaal iyo weliba abaaro markaas ha ku weerahay deegaanadaas oo una waraysasin ku hayna taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaal hamiinimadan aysan dheegi doontaan haddii ilaahay usar weliba ku mid ee hogaamiyaalka warbaahino akiyaada guda dalka soomaaliya geeka weliba kulun kuwaladana magaalada caasimadda ee muqdisho iyoona markaas kulunkaas ujeeddadiisu sahayti in iyo ku hadalan xaaladda doorashooyinka dalka soomaaliya welina iyo cambaareen eritiyo ku kirideena wasaaradda warfaafinta weliba wasaaradda amniga ee dowladda soomaaliya welina iyo ka eedayana in iyo musuq mahasuqeen kaararkii aqoonsiga ee wariyaalka la sii lahay islamarkaasna iyo ha ka tabii lahaayeen doorashooyinka guddoonka baarlamaanka iyo madawiinaga soomaaliya oo wakhti dhow muqdisho ku bilaabda doonta barnaamijka kulanku warsanya dhegaystayaal ka dheegi doontaan xubno ku tirsan hogaamiyaalka warbaahinta gudadalka soomaaliya oo geega kulunkaas muqdisho kuwaladay qodobadasaas oo kale kulanku warsan hamiinimadan aysan dheegi doontaan ununa sinhayn haddii ilaahay usare dhegaystayaal weliba ku mid eh maamulka jubbaland weliba uu sugeeg ha bandhigay miidad ku tirsan al-shabaab hanas oo dagaal dhowaantan kudhihi deegaano hooskooyo magaalada kismaayo islamarkaasna dhexeeya ciidamada maamulka jubbaland iyo al-shabaab meelo kudhihi welina maamulka jubbaland iyo sheegana in miidadkan iyo eyin miidad markaas lakadili dagaalkii kudhihi deegaanada hooskooyo magaalada kismaayo afhayeenka maamulka jubbaland iyo barnaamijka kulanku warsanya dhegaystayaal siinkahayna oo arrimogaas ku hadalow taasoo kale oday dhaqameedka iyo weliba maamulka gobolka hiiraan iyoona weliba kuqayli dhaamiyana abaaro ku jara qaybo ku mid ah gobolka hiiraan welina iyo baaqindirana hay-ado samafalka iyo weliba dowladda soomaaliya in iyo gargaar haladiiran dadka abaaro saameey qodobadaas iyo qodobo kale iyoo ka jaran wali haniisyaada kulunka intaynu kuguda jirnay dhegaystayaal siin gudbii doonna mahda ku deerto barnaamijkooda koley baa saarey mukhtaar sheekh aadan dalmara cabdulaahi nuur aadan iyo simidarees yahay saalax cali maxamedna farsameeyahay markale iyo kulanka warsan degeystayaal mar kale kulanku warsanya hawdaseen kulana barnaamijka kulanku warsanya gudagala qodobkan ku horeeya barnaamijka hamiinimadan una ka fiiran waliba uusan nagadaya waliba deegaano ku tirsan magaalada bardaale ee gobolka baaylah ku sheegahaya in xilligan iyo ku-teeganta abaara dadkiiyo duunyadiioo saameeyeen maamulka degmada waliba uusa qeydhaan ku muujiyey xilli abaareedka xilligan ku jira gudadalka soomaaliya in gargaar lahladiiri dadka abaaro saameeyey ee hooskooyow degmada bardaale deegaanadaas lah ku sheegahaya abaarta faysal laayo oo warsan ku tirsanya weliba use la hariiray gudoomiyaha degmada bardaale weedow islamarkaas buu ku warbiye arrimoo la hariira abaaro ku jira deegaanadaas
walaalkay koreeta markaan koreysa waxay kala ama idaacadda raadiyo waqtigan iyo dhammaan wariyaasha koonfurta soomaalida oo fanka shaqaana salaan ku dhanba xaalada degmada bardaalo waalow eeda sudiya kala dunida nabadgelyada markii lagu hadalo walaahi inyo ciidan idhanjion ku faylata idaacadda soomaaliya yaalla markii la fiiriya degmada bardaalo xaaladiya nabadgelye eed iyadaan faylata dheero kora dhibaatooyinka bardaalaasta ka jiro oo oo halista ka hayano weliba eed iyo eedna dhundhamurgoysniyo waliba waa bardaala eediyadii baaho horlangaran iyo kajarta dhibaatooyin dadki duuniba wahata oo ilaahay markeeni ilaahay gargaaran bii maayo haaladii baahayaad eedaan adag duulada guddoomiye adoor harleemay baniimo qaale in warooge iyo kianan degmada berdaal iyo nagaden haano faaruge balse roobabkii guga degmada berdaal oon ku goban meku meku jarime asaasi horana waalada degmada bardaal eediyadii iyo bardaal iyo eedii iyo markii la sheego horta roobabkii eedaan ku yaraadeen inkastoo jiran warar yaryaro gaabano oo arday meelo gardaadaga arday sii kilomitir todoba shan jiran inkastoo innigan oo markii lagu hadlaway conference waro kasoo waro bardaada eelka hadlo bardaad hadlo kasoo biilin laakiin eed iyo bardaada horta eelatan laata guraayan iskadhaafa waro eelatadiba biilahan waribu aha matalan madan hataa kugaada qarsaho mana eelka jargaanka biya wari lakashadgadaayo eeto mangi afar kun shilima lakashadgadaayo waa labaatan litr biya meedada raw meedada raw ilaahay markee jira kurtun markee jiran dhaafo eediyo wariba lere majiidi iyo dhuugan warmusaaf iyo dhuugan raw tumangi afarta kun ballanka helaana jirgaanka biyo ee labaatan kun shilin soomaaliya mise hal doolar iyo lakashadgadaayo nurka kadhihi meeliadahays nurka kadhihi hoolagisi ka daadan waayda guriyaas waliba rogana miil oo mana miil nurnayna oo bada dodiya marka mudane guddoomiye haddii shacabkii iyo kubara ka ahayn biilaan jirgaankii islamarkaasina la gadaayo toban iyo afar kun ka maamul ahaantii may gurmadaysa samayteen wallahi walaalo horta degmada berdaalo dadka degan ama maamulka amase bulshada degan oo ganacsiga ee waliyaqowda qoranba isku yar sababta emay waa muddo hata lagu rooga lamasanato dhawaada waliba haka qulqulayay dadki hoosiyaalka kenya iyo etoobiya iyo yemen iyo meelonku kooya mise deegaanadan oo meelo berso al-shabaabku tahaayo oo dhibaatooyinka kaa ku kaxinaya berdaan ha ku barakaaya halkaas oo gudaal ku gudaaji ha ku barakayan iko hoosiyaalka dibadda ha ku nagabayan haka qulqulay dadka shacabka oo berdaada roog walaaga dalciidhideen oo lumirijiyeen waaysanayaan hadda markan dadka u baahada gali wayunguhu qoran ba isku yar inkastoo mararka qaar dhiyaas dooyado yar yar oo aragday bareebada biyo laga qaado meelo ashaabka loogu naata al-shabaabkina weydayslaano gooyad iyo aragan horumarkoodaayano daayano boobayaan halis oo waliba kajarnay ayad iyo eedan adag oo inidan adag mudan haladaan ulaahiya iyo waqtidaas usuga arabiya marka guddoomiye weliba sidoo kale aad faahfaahin oo siyaase waliba sidoo kale una dhayna in beeroy degmada berdaala hataa qanyiray ilaa iyo iskire iyo gooma iyo nagadan beeroy haano abuurkii biyo ku buubi ile dadkii shacabkiina iyo la sheegay beeralaydahayan oo iyo hoogmaalatadii ka hayan deegaanada berdaala hoosteew beeroy kijasiyona wallahi beero eriya berdaala mayatama badan ba kusugaa majartaba ilaa iyo walaq iyo maybalere sidiyaba berdaala haduudiya weydida lato walaq iyo haduudiya kasta dheerlato waliba lereni balanbalilera bulaha arsi dambe aw anta ondahaytan ondahaytan meel badarka rogama meel moorwaraba dheeraba walyar oo arda ilaahay marti jare domayna sida kilometr domayna walyar malelka sheegay mujarta meeloo kale walukusugaaya inta badanna waroojo fiima le hadda uu ilaada kiilaada lahayo ceelka bardaala hadda hadda hadda un hadda kiilaada lahayo hoolig waraabaayaan oo oo miilkada iyo waraaban waayno geedna masafka jiran oo masafka jiran oo waraabaayaan biilaan ibbaadlaan iyo kuduro iyo walyaabo badan oo arday dadana minhadkaysa qurna dhibaataysan ayaa yaalaan bardaala mayba sidoo kale niima qaale mudane in harumay caafimaadka berdaal oo keliyin shacabka islamarkaasina kelin shacabkiina oo naqda hano shibanbiyood amaba caafimaad daro iyo haridida islamarkaasina haaban badnaata owlaadiyo han raabta marka tallaabada isbitaalka degmada berdaale siinka eedangiisa qorshahay tamaata wallahi walaal horta badaal way buu ahaan ka qoraysa isbitaal badlaayna isbitaal oo arday dadka badaal aan faam biyaan amkiyato bishaas la tiyaale bilaam jeedaas loo waa majarta badaqaatilka filan oo arday dadka kaasi qorta mika daawo oo ilaahay markii dadkan afaas weeyna majarna inkastoo hadda ilaahay hadda yeerta oo junubiyoodka unaasaqufaydana malaariya jarta cudurro oo nangurbaane baktuuriga eragoo jiraan taadidiyada dadka hiddaayta cudurro oo ilaahay markii dadkan saameeno magaalo saameena ayaka jiraan marka hadda caafimaad darradaasi waliba odsadaan dadweynaha soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo dowladda koonfur galbeed iyo bulshada caalamka oo dhan waliba ku aslanay iyo degmadan dardaara baahada iyo iyo oo caafimaad darrada yaalla dadka iyo dunyada dhan iska baahanyiin ininka gargaar rabshada iyo laanhala walisa laankasta walisa tarakora tariya ku asdaana wal unhatad maamul haan misanayn bulsha haan waa ku kulada qornoo una anfaa qornoo biyalmiigan yaalaan marka mudane gadoomiye anka dambeyntii may tilaaba isin qaado doontaan amaba may bulshada isin qabado doontaan wallaahi una bulshada horta walaa una qowdaanu isku yirin waliba waa dadkan bardaala degan ama maamul haadan masuuliyaanka naasi haadan masuuliyiin haadan masuuliyooyin haadan horta waliyo tabarruc hayo ilaahay markii jare iska dardaraayaan oo ilaahay markii jare iska dardaraayaan aruuriyaan oo ilaahay markii jare ya jaraan oo iyo dadka ka caawiyayaan hadda waliba suuqyahaayna ceelkii obyodii religion guri jarnay gurahaaye shalay iyo geesaba ceelkaas yaka jarnay
kaas walibahay gadoomiyaha degmada berdaale weedow ali isxaaq oo isu waraysi gaar u sii raadiyaha warsani magaalada baydhaba mudane kiin kuma hadnayaan waraysi gaarkeedan sidii
دينر هو انت كويتي ماي دار الدواء هسبتاع نمي داير ارينا تنجي دار الدواء هوسبيتال شماي دار الدواء هوسبيتال ليلي ليه ماي فولا اسبيتال داوم يال وماي وي دين دركو دين لي بلاو شوا دو هاي دو والكين ترو هايا دنينو ملنك ديدو دكسي غلي سفر لنك كدايتانو هنغوري ويدي سيدي عذور لنك اسكداريمانو ديرو دار الدواء هوسبيتال dadaal waljar waa ilow ka daramow kana alla isku lee da'yar i bilaan dogow i eriirdhatiyo hushu walaaqi dadba ka dhiyow wal alla diidimaa udurrada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaaten daarudawa hosbitaal دكتور علونله المسي الله درسيي واي aragnimo ka darsidii دكتور محمد أبشرة meelay diyaarkinka ee iyo waliba in dhomalkii dayaayo galangnimay keeda daaro kumbuyuutar caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayaan sida ultrasound biochemistry iyo kansheebaarka c b c ya meelay diyaarkinka ee horey indeera daarudawa hosbitaal daarudawa hosbitaal farmashise diyaara daawooyin casri eh oo nocyaalkii inkada dambeeyeen eh digtooro yurub iyo eeshiya qalankaas kula duuwana degdeg adanku daawaysadaasoo farmashiga daarudawa hosbitaal diyaarkiinka eh dadwiinow horandeera downamo walka dandarooway dadnamana antii adafiyawtuwa ama udurka ha ku duduubo sariirtaba ad ha ku deguwayte gaal dilaafka dhiihan doonka lafaashay daleelahaas lafoofan wal adadeerasa male antii udurka kiin dabargooyna ada isku dabargooyi dareer diigsoy daarudawa hosbitaal walbay doosiinka dadaahine daarudawa hosbitaal isbitaalna ka deegsaday dad badan ka daawaysadeen
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo inaan dhegeystaatan dhegeystayaal kulanka warsan qeybadii horaya ku gubi jirnaa qodobka kale ee barnaamijkan nimadan unasiiraan waliba usa nagadeeya ururada warbaahineed ee dalka soomaaliya ku jira hogaamiyaalda geedka kulan waliba iyo ku hayana magaalada muqdisho walina iyo cambaareeyana wasaarado amniga iyo weliba wasaaradda warfaafinta soomaaliya xillo markaas iyo sheegeen in landiidi ama la musuq maasuqi kaarar lan sameeyey wariyaalka markaas tabiyow doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madawiinaga oo dhowaan muqdisho ku bilaabda doonta kulunka iyo nisbowkooyan ururada warbaahineed ee dalka soomaaliya ku jira weliba dhammaantay iyo ku hadalana arrimo la xiriira doorashooyinkii weliba qaabkii lahantabii lahay oo iyoona sheegeen in kaararkaas wasaarado amniga iyo warfaafinta iyo musuq maasuqeen
waayahay bismi illaahi raxmaani raxiim shirkan jaraa-idda waxaa maanta si wada jira u qabanaya ururada s w j ama ururka gabdhaha suxufiyiinta ururka somali independent media house association simha iyo ururka soma ama somali media association oo ah ururada warbaahinta ka howlgala dalka soomaaliya shirkan jaraa-idna ujeeddada aan ka leenahay waxa ay tahay cabasho aan ka qabno nidaamka wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda amniga ay u qaabileen bixinta kaararka tebinta doorashooyinka labada kun iyo lix iyo tobanka sida aan ka warqabno hore waxaa jiray kaarar hore oo ay hore u soo saareen guddigii doorashooyinka kuwaas oo saxaafadda la siiyey qayb weliba macquul ahayd oo marka la fiiriyo saxaafadda ay ku qanci kareen walow boqolkiiba boqol laftigeeda aanay ahayn haddana waxaa dhacday in wasaaradda amniga iyo wasaaradda warfaafinta ay marka la yidhaahdeen kaarar hor lahaa la bixinayaa oo loogu talagalay tabinta doorashada guddoonka baarlamaanka iyo midda madaxweynaha taas oo aan u aragno si aan wanaagsanayn ama nidaam aan wanaagsanayn in loo maray garab taabasho iyo qorshe gaara oo wasaaradahaasi ay wataan oo aan laga talagelin saxaafadda gaar ahaanna ururada matala warbaahinta soomaaliya oo soma iyo simha iyo s w j ay ka mid yihiin iyo nasoj lafsad ahaanteeda hore nasoj sidaan ka warqabno waxay soo saareen warmurtiyeed oo ay arrintaasi kaga hadleen oo ay ku cambaareeyeen annagana waxaan rabnaa inaan muujinno maanta walaaca aan ka qabno qorshahaasi wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda amniga ay ku qaateen qaraarkan guriga laisku xiray ee kaararkii dad gaar ah la siinayo taana marka waxay ka dhigan tahay in doorashada ay noqon doonto mid sidii la rabay aan loo tabinin bulshadana aysan helin wararka xaqiiqada ah ee warbaahinta ay ka helaan marka ay timaado tabinta doorashooyinka marka arrintaasaan cabasho ka nahay kumana eka ee warbaahinta keliya qaybaha kale ee waxaan ka warhaynaa bulshada rayidka ama civil society-ga lafsad ahaantooda in loo diiday in la siiyo kaararkii ay goobjoog ku ahaan lahaayeen ama ay ku kormeeri lahaayeen doorashadaasi marka arrintaasaan cabasho ka nahay haddaan nahay ururada warbaahinta waxaana ka codsanaynaa guud ahaan dowladda federaalka iyo gaar ahaanna wasaaradaha warfaafinta iyo amniga in ay dib uga laabtaan go'aankaas islamarkaana ay talageliyaan ururada warbaahinta si waxa la tabinayo loogu tabiyo si cadaalad ah oo aysan noqon dad gaar ah oo la wato oo ujeeddada laga leeyahay annaga ma naqaano iyagaa garanaya haddii saxaafadii gaarka ahayd aan la tixgelinin tabinta waxa la tabinayo iyo cidda loo tabinayo ma garanayno marka waxaan u aragnaa xadgudub inay tahay ay ku tahay xorriyadda hadalka oo lagu xadgudbay ay ku tahay caburin saxaafadda oo taas ay muujinayaan wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda amnigaba in aysan rabin doorashada in si cadaalada loo tabiyo haddii ay go'aanka hadda ay qaateen ee garab taabashada iyo dad gaar ah la siiyo aqoonsiga kaararka tabinta marka arrintaasaan cabasho ka nahay warbaahintii soomaaliyadaa nahay waxaan rabnaa in go'aankaas laga laabto sida ugu dhaqsiyaha badan kaararkana bixintooda talo laga siiyo ama wasaaradda aan kala talino amniga iyo warfaafintaba annaga haddii qorshe la sameeyo warbaahinta way midaysan tahay sa hadda arkaysaan waxaa garbahiga taagan waa mas-uuliyiintii ururada kale marka waxaan rabnaa in wixii talo la geliyo haddii kale waxay noqonayaan wax aqal madow la isku xiray oo ku salaysan musuq maasuq iyo in la diidayo in wararka xaqiiqada ah ee warbaahinta la gaarsiiyo bulshada qaybaheeda kala duwan waa mahadsantihiin bismillahi raxmaan raxiim way mahadsan yihiin hay-adaha simha iyo somha iyo sidoo kale s w j oo maanta cabiraya dareenkooda ku aadan bahweynta saxaafadda soomaaliyeed sida aad ka warqabtiinba saxaafadda soomaaliyeed anoo u mahad celinayo kaalintii ay ka qaateen tabinta doorashooyinka xildhibaanada baarlamaanka ee ka soconayay maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo kii muqdisho ka socotaba waayadan waxaa la soo gaaray qaybihii ugu dambeeyey hadday ahaan lahayd doorashadii guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynahaba dareenka aan qabnay wuxuu ahaa sidii ay u soo tubiyeen maamul goboleedyadii baarlamaanka doorashooyinkii ka socday si la mid ah inay u tabin doonaan doorashooyinka baarlamaanka guddoonka baarlamaanka iyo kan madaxweynaha laakiin waxaa jirta cabashooyin fara badan oo la xiriira in kaararkii u suurtagelin lahaa wariyaasha inay kaga qayb galaan doorashooyinka si ay bulshada soomaaliyeed ay ugu soo gudbiyaan inay meesha ka baxday oo kaararkii la rabay in wariyaasha madaxa bannaan la siiyo in dad gaar ah ay gacanta ku hayaan hadday noqon lahayd warbaahinta dowladda oo kale iyo saxaafadii wixii xaqa u lahayd oo ah inay helaan kaararka aqoonsiga sababtoo ah qofkan waa qof suxuufi soomaaliyeed waddankiisa uu joogo wuxuu xaq u leeyahay sida wariyaasha dowladda u shaqeeya ay xaq ugu leeyihiin inay helaan wararka la xidhiira doorashooyinka ayuu xaq ugu leeyahay wariyaha madax bannaan in uu helo isagoonan gorgortan cidna aan lagala gelaynin ha yeeshee kulankii ugu dambeeyey madaxweynaha uu la yeelanayay bahaweynta saxaafadda soomaaliyeed oo ay joogeen wasaaradda warfaafinta wasaaradda amniga waan ka sheegnay dareenkeena ku aadan in saan ku heli lahayn kaarka aqoonsiga saxaafadda madaxa bannaan ay u heli lahaayeen in la siiyo dhammaan la wada gaarsiiyo ha yeeshee taasi ma dhicin nasiibo daro xilligii oo gabagaba ah doorashadiioo isbuuca soo socda lagu wado inuu waddanka ka qabsoomo khaasatan magaalada muqdisho saxaafadiina wax aysan haynin maanta dabcan wararka kaloo shirarka jaraa'id iyo la xidhiira wariyaha hadduu meel kale ama warbaahin kale ay soo qaadato codkii wuu ka soo qaadan karaa laakiin in doorashadii waddanka ka socotay intaasoo sano la sugaayay maanta in wariyihii uu wakiil uu kaga noqdo wariyo kale codkii uu ka soo qaato waa waxyaabo aan wanaagsanayn bulshada soomaaliyeed maadaama doorashada la yidhi way dadban tahay waxa ay aynan u suurtagelaynin shacabka soomaaliyeed inay doorashadii meeshay ka socotay ay tagaan oo realitiga ay hindhowda ay kusoo arkaan oo saxaafadda in loo soo marsiiyo ayay ahayd ay saxaafadda ay jaanis u helaan ay telefishinadii ay ka fiirsadaan idaacadihii ay ka maqlaan laakiin haddii warbaahintii aan loo ogolaanaynin oo kaararkii loo diidaayay ee aqoonsiga ay wararkii ay kusoo tabin lahaayeen waa culeys fara badan oo bulshada soo wajahday waxaa waaye waqti waa la haystaa dareenkeena maanta waxaan ku muujinaynaa in kaararkaasi loo baahan yahay saxaafadda madaxa bannaan in la siiyo soomaaliya u baahan in wararka ay ogaato in loo fududeeyo wariyaashiina inay ummaddoodii ay u soo bandhigaan realitiga doorashooyinka ka jira haddii barnaamijku uu si kale u socdo oo aan la rabinba in doorashadii uu soo gudbiyo amaba saxaafadda aan loo ogoleen waa kiis kale la rabo in la caddeeyo markaasi wax laisla ogyahay ceeb ma keenaan soomaaliya ku maamaaday laakiin wax kasta in la dadbo tabintii doorashadana la dadbo wariyaashii shaqadoodii waxaan qaadan karna ma ahan dareenkeena waxaan la wadaagayna shacabka soomaaliyeed dowladda federaalka soomaaliya iyo guddiga bixinaya kaarka
bismillaah ismaaciil iyo farxiyo ayaan la wadaagayaa anigana waxay ka yidhaahdeen culayska soo wajahay wariyaashii tabin lahaa doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka saan ognahay guddiga doorashada ayaa waxay bixiyeen kaarar aqoonsi oo dhammaan la siiyey xarumaha warbaahinta edegan magaalada muqdisho iyo kuwa wakiilada looga yahayba si ay u tabiyaan doorashada muddo hadda laga joogo muddo bil sidii aan u sugaynay in kaararkaas ay shaqeeyaan oo hay-ad walba laba wari ilaa hal wari wixii loo qoonday ay qaateen waxaan maqalnay isbuucii hore in wasaaradda amniga ay dhammaan kansashay kaararkii loogu talagalay tabinta iyadoo tiri arrimo amni darteed waa in lagu celiyaa oo wariyaashiina aad loo koobaa waxaan qabnaa walaac ku saabsan in maadaama warbaahinta soomaalida ay door lixaadla ka soo qaadatay doorashooyinkii ka dhacayay gobollada xildhibaanada iyo sanatarada musuqmaasuq maanta la sheegaya ee waddanka ka jira iyo sida loo boobay furaasta qaar sida la sheegay guddiyada xalinta khilaafaadka iyo xaaladahooda dhan waxaa laftabar u ahaa inay bulshada soomaaliyed ogaato warbaahinta dalka ka jirta marka waxaan ka digaynaa in warbaahinta la afqabto in loo diido inay si xura u tabiyaan doorashada madaxweynenimada soomaaliya iyo midda guddoonka baarlamaanka waxaan ugu baaqaynaa wasaaradaha warfaafinta iyo amniga in hay-adihii warbaahinta ka shaqaynaya magaalada muqdisho deganaa iyo soomaaliyaba in lagala tashto laga talageliyo sida loo bixinayo kaararkan annagoo og wakhtigeena uu aad ciriir u yahay welina aan kaararkii xitaa dib loo review garaynin marka waxaan ku baaqaynaa in arrimahaas lagala fadhiisto cidda ay khusayso xarumaha waddanka deggan ee warbaahintana si cadaalada loogu qaybiyo loona oggolaado inay tabiyaan doorashada socota waayna waxay xaq u leeyihiin waxaan baaqaa u diraynaa dhammaan cidda ay khusayso guddiga doorashada ayaan si gaara ugu hagaajinaynaa maadaama ayagiya bixinayeen kaararka ugu dambeeyey waxaa kaloo jira sida ay hadda aan maqlayno in xitaa korjoogtadii ururada bulshada rayidka iyo ka socotay in loo diiday inay eh, kaararka helaan arrintaas waxay caddaynaysaa in la diidan yahay in wariyaasha iyo eh, korjoogtada in ay- inaysan fursad u helin in si dhammaystiran oo cadaalada ay u galaan xarunta howlka doorashada oo ay soo tegayaan waxaa nagu maqaala hadda wasaaradda in ay eh, kaararkii qaybo ka mid ah ay bilowday iyadoo dadka eh, si aan anagu fahamsanayn loo xulayo marka waxaan ka tegaynaa in en, ah, in lagu xadgudbo xoriyatulqowlka waana qayb ka mid a runtii in la jebinayo eh, qawaaniinta xoriyatulqowlka wariyuhu xaq u leeyahay in loo ogolaado inuu tabiyo doorashadu waa doorasho xalaala oo maalin caddacaysa oo intaasoo candidate ay ka qayb galayaan marka waana la wada yaqaanaa dhammaan eh, xarumaha warbaahinta waddanka degan waxay ka haystaan license wasaaradda warfaafinta cid iska degan ma jirto een, oo oo maaragtay ah, meel aan la aqoonin waxaan rajaynaynaa in arrimahaas sida ugu dhaqsiyaha badan ee dib loogu fiiriyo wasaaradaha amniga warfaafintana ee arrintaas ee, guddiyada hadda kala shaqaynaya ay maaragtay ah, si saxa xaaladda u wajahaan oo ay baaraan oo dhammaan wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta dalka la siiyo kaararkii ay ku geli lahaayeen tabinta doorashada dalka aad waa mahadsantihin
waayahay haanase wali haayana qaar ku tirsan hogaamiyaalka ururada warbaahineed ee dalka soomaaliya ku jira oo weliba ku hadalaya arrimo doorashooyinka iyo tabinta wariyaalka kaararka dansanaya inaga eh, doorashooyinka oo dhawaan ku bilaabi doono muqdisho ee la doorado doono guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaga eh, weliba qadka taleefonka ka jira oo weliba uu sii dibane muqdishona beeray abshir maxamed bin mandela oo ka tirsan wariyaalka magaalada baydhabo walina eh, abshir uu ka qaabka doorashooyinka doorashooyinka muqdishona abshir bal eh, weliba intorjaasa deeya guud ee magaalada muqdisho iyo weliba diyaargarowga iyo dalgan ku eedan doorashooyinka
runtii qayba ogtiina in iiraatu magaalada baydhabo aan ku baxan si rasmiga ah aan ku duulan magaalada heshiin aan geerin toddobaatan iyo toddobadii xildhibaan waxaan kor ahaan hoosada ee ee ha ku baxi koonfur galbeed injiirka garoonka dayuurada magaalada baydhabo ha ku tagaan markaasna ha ku degaan garoonka dayuurada muqdisho isla markaasna eh, aan ku diyaar garoobeen sidii markaas aan ku dib qaadan lahaayeen eh, ama aan guda geli lahaayeen doo- doorashooyinka ama doorashada guddoonka baarlamaanka eh, caasimada muqdishona ka dhigi doona marka eh, wayba hadda aan diyaar garoobahayna xildhibaanada guud ahaanba federaalka oo hadeeri eh, islamarkaasna ku wada kooyaan maamul goboleedyada way baa hadda xaaladiyo anasida ama ama gudagalahaayna sidii aan doorada lahayn guddoonka baarlamaanka loo ku horeeyi doonta eh, guddoomiye ama kusimo guddoomiye si markaasi dowladda sida ilaa guddoomiyaha baarlamaanka kudordow eh, shir guddoomiye lahayn taasi hadda la diyaar garoobahay ee xaaladana meela marayo abshir ee weliba sheegtay in ee, mudanayaalkii baarlamaanka ee koonfur galbeed ee matali lahaay ee, ee, dhowaano doorashadii oo ku dhiiga baydhabo iyo geeka deerin magaalada muqdisho ee, ee, xildhibaanada kale ee maamul goboleedyada lahaka dooradii iyona saas oo kale ah haroodina
haa intii badan eh, magaalada muqdisho waxaa kawada haro- harooden eh, eh, guud ahaanba way arag hore intii badan yaa jeeri magaalada muqdisho la arag hore marka qayba xaaladan aana darsidii markaasi eh, inkastoo hatahanbana eh, nankii ama musharaxiintii guddoonka baarlamaanka nagada lahay dadkaan sharxa lahay weli eh, manshaacina ama binaankaan bana haddana qayba jireen eh, dhaqaalahoodii oo markaasi eh, dadweydii haysan guddoon ama tartan aan mar lahayn ama eh, saacadadkooda hadan bahdan bahartay mashaaciir doona eh, guddoonkaasi musharax nagada lahay ama musharaxiintii guddoonka baarlamaanka mar haddii ee, dhammaan doorashooyinkii ku dareeray gudaha dalka soomaaliya gaar ahaana maamul goboleedyada ee, lahaka doorada iyo mudanayaalka baarlamaanka ee, ee, soomaaliya baarlamaanka ee cusub Ee, bal ee, weliba fadaya abshir inaada faahfaahin oo siida ee, amee la cadeeyey xilliga rasmiga ee ee doorashada iyo dhihi doonta waqti meeka eedinta
ilaa hadda wakti la caddeeyay ama la sheegay male eh, inkastoo bilan gudaashii wada dhiyaan la fadaay eh, guddoomiyaha baarlamaanka la doorada madaxweynahana eh, isla bilan gudaashii la doorada la fadaay eh, lamada kun iyo tobankiina gudgudubna eh, dhiyaan la fadaay qayb baa loo qotayn arrintaasi waxaa hoos galiyaan muddo maadaama jirda waaba dhabaatan rekor ama ama wajada timata rekor wayba suurtagal ah in mid odha ama redanyokoy wayba dii doona sida hafta aan loo qabto hardan weyn in dii doona oo sida oo guddoonka baarlamaanka iyo musharaxiin badan oo madaxweynaha madaxweynaha sharaxan iyo xildhibaane oo dhan isburugaysi badan ku beer marka wakti in gaar doontiya maree waktigii la fadaa isdin gudaad iyo diyaar yaantisan ii doonaya anunade haddii dadaal badan lasuubiyona isbitanun inii lasdabik way suurtagal haddii culays badan jiro kor laakiin ma aragahay waayahay abshir markii la fiiriye magaalada muqdisho oo martigeliyayta doorashooyinka ee, guddoonka baarlamaanka ku-xigeenadiisa iyo madaxweynaha soomaaliya ee, dowladda cusub kooyi doonta hogaami doona ee, musharaxiinkeedan fara badan yaa ee, ha ka qulqulaayta magaalada muqdisho oo weliba ee, dhinaga madaxweynaga ama badan baarlamaanka markii la fiiriyey ee, hogaamiyaalka hogaami doonaan ee, guddoomiyaha iyo lamadiisa ku-xigeen ee, ee, aylan saadaaliyahay in iyo ha sharaxaan oo weliba ee, ho- war hordhace ee, adag malahaysa in ha- iyo ha bahayaan
lakasta waliba dareemase musharaxiin badan inay daran suurtagal inkastoo lakasta hebel hebel laga haro korno hatina shayba isbedeelahaye dhaarintii iyo munaasabad oo dhaarintii madidyan ku baadile lakasta oo in ishubsada in hildhibaankaas ma ishubsada in dad badan hadoonaya agnabda marka hebelu habanan leero kormale inkastoo laka aan sheegan dad badan isugoon jiran laakiin dad oo ahata una helaabi korno hebel iyo leero kormale waana saado hudahanile ini bashaai doonaan kulamo iyo dhaadadeen ee, xildhibaanadii baarlamaanka ee, soomaaliya ee koonfur galbeed qaybta matala doonta lakadoorada baydhabo oo geedka deerin magaalada muqdisho kulamo iyo ee, inisku kooyeen qaar ku tirsan ee, musharaxiinta iyo mudaniyaalka baarlamaanka geedka ee, baydhabo ku tabi jirana
weli jiran dadka weli malaabi badan dadka markala markii oo magaalada muqdisho hadirin diigan ahaan weli si rasmi nasqobsan maanaa meel diji iyo baaba nasuubi bakiya deegaanka rasmiga ee nasuubiya degi doonaan hatwayba degeyno horteele iyo baab noocdaasay degen laakiin maalinta dhexe iyo meel iyo nasuubi oo dhanka kala gelay amaansho iyo remoosho iyo bakiyay bakiy isla bakiyay degi doonaan marka arantan meelaha kubaxa doonta arag badan hadiyo doona musharaxiinta madaxweyneyaalka magaalada muqdisho way baaragaase boorar badan oo musharaxiin badan laamiyada iyo boorar badan marka markii aad wadooyinka aad marti wayba markii aad ajnabi camal adeegto wayba dareemase in geesiyaal oo wadan wadan marma gumaysi ah ku aadaya ka aalas ka aalas sawirada boorarka degmada arag geesiyaal oo way ka aalase geesiyada wadanka horeeya dadkuuma iyo dadka dhigmeystaraas markii aad hasugaadin ajnabi oo kale laakiin madiina soomaaliya ana madiina fiirana dad oo musharaxiin oo nan walba shaksiyaadka horaha iyo albarigilima ah horaha iyo sankiina kadeen ee, boorarka sawirada ee, ka qoran ee, muqdisho markaas ee, inta badan adageyka ka aragti ee, bal ay in kutaabado korto oo weliba in sharaxan ee, ee, gabadhowka ama kursiga ee, madaxtinimo ee soomaaliya
wallaahi runtii dad badan yaa la saadaaliyahay meele dad hooglaya hogan habtigaas dib oo kale farmaajo oo isuna door mara musharaxa nagalay oo wadaan helnay iyaga isuna dadadka laxaq dhawaayay baawaro oo sanaadooyin jirna oo islaxaq dhawaayay heesida dan iyo fishman tawriiska dhigin yal aragay marka musharaxiin badan oo boorasho eed ugu wiilay ilaa mid dimiyaasho iyo dadkeeda ka teegi marka dad wadanka dadka horeeyay geesiintu kan geesiintu aw gumaysiisa aw isu horeey kan teegsuuna ka dhibaday oo halgeli kan wasaasoo kale ay daraan marka marti adaba satin wala keenay musharaxiin layo la keenay waa walaan liyaadi
abshir ee, markii una fiirina kulun geek iyo in isku kooyeen ee, qaar ku tirsan hogaamiyaalka ee, ururada warbaahineeda dalka soomaaliya ku jir waliba iyo ku hadaleena arrimo doorashooyinka ee ka eedan kaarar aqoonsi oo lan sameeyo ee, wariyaal si toosa hantidi doona doorashooyinka ee, arrimogaas waliba iyo sheegana in iyo ee, cabashooyinku muujiyaan waliba la musuq maasuqi kaararkaas lan sameeyo wariyaalka wasaaradda amniga iyo tan warfaafintiya arrimogaasna iyo ka dhaliilan bal qaabkaas ee, ma aysan ku muuqda maadaama aysan gartin wariyaalkii koonfur galbeed ha ku jeedi
musuqmaasuqa soomaalida muddada ku dal waa boqol- waa boqolkii aan la kiina wali abdalla dan camal yaan lakiin marka taasna waa caadi inaga tii oo oo wala isku caadiya si kasta musuqmaasuq daan baa badnooda fardo bayknooda fardo marka musuqmaasuq jara laakiin ilaaha takaarar oo oo toos eh maalinta beri ay maalinta dardambe beribaasay yaanta dambes meheradoon dad oo helayna oo kaararka lasii jaran dadna helna marka dadkaan helneen hela doonaa la sheegahay laakiin musuqmaasuq yeelama ku marin waayahay gabagabadii jawiga guud ee muqdisho iyo diyaargarowgiya faday inaad ahayn koobta jawiga guud dhaqdhaqaaga ka eedan ee ee, hadhawaayo ku musharaxiinta weli handirna muqdisho ee, xildhibaanada cusub ee yoona kasoo kale ku kooyaan muqdisho ee, kooyi doonaan oo maamul goboleedyada ku kooyi doonaan iyo weliba ee, dhinaga ee, ammaanka iyo bilicda iyo goobo doorashooyinka lanka ee, lan diyaariya haddii aad warbixin guud aad oosiida
runtii xildhibaanada habta madii aada aragta xildhibaanada markii iyo nafuska musharaxiin haayeen ergooyin i haraysadaayen musharax kasta oo xildhibaan falow ergi haraysaday madna mameelowad oodaday yoona saacadu hata la jooga ergidii aan lakiin marka yoona madiyo la haraysadahay gruubu meelala ka haraysadahay ani aan horoobe ani inti digaas ani inti musharaxiinta yoona yoona saas oo kale marka xildhibaana yoona ergi oo kale
eedyada mahadsanyiin abshir maxamed nuur mandela oo ee, weriye markaasi ku tirsan wariyaalka ku howlgalo magaalada baydhabo ee gobolka baay oo magaalada muqdisho ay idinku waramaayay xaaladda diyaargarowga doorashooyinka guddoonka baarlamaanka iyo kan madaxweynaga ee dhowaan muqdisho ku dhihi doonta iyo kaas ahay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo weli noo daratan dhegaystayaal kulanku warsan qeybo je- dhexyaha sadeerni dhinaga beledweyne markii una fiiri noona walgorodka magaalada beledweyne waliba iyo kukaida dhaameena abaaro ku jira deegaanadaas xilla soomaaliya dhammaantiya deegaanadii walaha ku sheegahay abaaro markaasi dadkii dunyada iyo saameeya kulunkaas geeka inasku koyan walgorodka waliba iyo baaq injeedeen hay-ado samafalka iyo weliba saasoo kale dowladda soomaaliya in gargaar iyo kadiraan dadka abaaro saameeya
gobollada oo dhan soomaaliya intay deganta oo dhan kulli abaar ha noqoto colaad ha noqoto wax kasta oo dhan aa ka dhacay waxaan leeyahay marka ummadda islaamka ah hadda xooluhu waaba dhacdo bilaabeed oo abaar ahaydo waxay beer laga tabcaday oo jiin gudadii waxbiyo laga dumiyanay wixiina shimbira carabka saaratay marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ha iscaymido dadkii walaalahooda oo xoolihii lagu haleynaa soomaaliya xoola ku nooleeyahay xoolihina maanta waad arkaydin bari waa laga qaylina maayo bakool waa laga qaylinaa diiraan wax yaroo rooba oo dhan loo galay roobkii galay waa laysugu yimid hargeyso meel kasta waa laga yimid maayo bakool marka wixii oo dhan ee, waxaa la yidhi cidda guurto oo lagu guuro iyo cidda soo guurto cidda lagu soo guuraaba daranba marka waxaan leeyahay maanta soomaaliya ilaahay macbuud ahaan u baryaynaa Ee, is- dadkana waxaa la rabaa inuu isku gargaaro ha loo gargaaro ummadda islaamka ah oo ama dibadda jirta ama dalka joogtaa ee ummadooda ha u gargaaraano wax biyodhaan isama ha loo dhaaniyo wixii raashin u heli karin raashin ha la siiyo walaalayaal sida aad ula socotaanba sanadkan soomaaliya waxaa ka jiro abaaro ba-an oo gobol kasta saameeyey gobolkeennada wuxuu ka mid yahay gobollada asul inkastoo xoogaa naqa laga helo meelaha kore inta badan abaartaasi waa haysataa dad iyo dunyaba leh sidaa aawadeed waxaan u sheegayaa caalam alislaam ummadda islaamka ah meel kastoo ay dunida guudkeeda ka joogto cid alla ciddii suurtagal ay u tahay inay caawiso dadkaa tabaaraysan in la caawiyo sidoo kale dhammaan ee, dadka reer hiiraan inay ka qayb qaataan ciddii wax haysato in la caawiyo dadka macaluusha xoolihii ay dhaafisay iyo dadka jiran oo carruurtoodii shubanku laayay sidoo kale waxaan si naxariis looga codsanayaa dhammaan beesha dhammaan shanta qaaradood ee caalamka ummadaha ku nool daafaha dunida ee islaamka ah in ay saaciideeyaan oo ay kaalmeeyaan dadkaa tabaalaysan oo qaarkood xoolihii ay dhaafeen qaarkoodna daacuun uu ku habsaday abaar bahan oo eber ah oo wax la daaqa xoolaha ay lahayna ay ku habsaday inta islaamka ah waxaan u sheegaynaa waan ka codsanaynaa dadkan tabaalaysan ee abaarada abaaraha ay halafeeyeen oo xoolihii mataqaanaa ay dhaafeen oo hadda isbuujuurkii uu mataqaanaa iyo daacuun iyo mataqaanaa waxyaabo badan dadka u geysteen ee walaalaha islaamka waxaan ka codsanaynaa in mataqaanaa dadkan dhibaataysan haddii ciddii wax awoodo inay u qabtaan Een, haddii ay yihiin kuwa eh, jaaliyadda dibadda ku nool ee reer hiiraan haddii ay yihiin dadka mataqaanaa ganacsatada ee wax haysto oo ilaahay wax u dhiibin waxaan codsanaynaa dadkan in wax lala soo gaaro waxaad arkaysaan abaaraha maanta ka jiro waxaad arkaysaa geel een, aad moodaysad qolof arigii dadku waa dhaafeen lo-dii waa dhaaftay dameerihii waa ewer maanta keliya waxaa nooloo keliya geeli geelina wuxuu daaqayaa geel qodxood geel qodxoodkaas haddii la waayana waxaa ka imaan kara in mataqaa meeshaas baaba ay tahay
qaar ku tirsan walgorodka gobolka hiiraan oo ku hadalaya abaaro ku jira deegaano ku tirsan gobolka hiiraan gaar ahaana magaalada beledweyne deegaanada hoos qoyow guud ahaan midkaaseen dambey barnaamijka kulunka ee uu kisan kuldaratan idaacadda warsan barnaamijka mukhtaar sheekh aadan dalmar yaasaare cabdulaahi nuur aadan yasin idirees saalax qayse farsame intiuna kan koolamada dhiban ku kulmaana hamiin fayla